allaha u naxariistee waxaa xalay magaalada muqdisho si kadisa ugu geeriyooday axmed cabdikariin walaaye oo loo yaqaano cantar jenyo oo ka tirsanaa ciyaartoydii kooxda l l b b jenyo iyo xulka qaranka soomaaliyeed cantar jenyo ayaa caan ka ahaa bahda isboortiga dhexdooda waxaana uu dhowaan ku soo laabtay magaalada muqdisho isagoo shalay ka qayb galay tartan kubadda cagta oo lagu qabtay magaalada muqdisho injineer yuusuf cali maxamed oo ahaa ciyaaryahan horay ugu soo ciyaaray kooxda horseed saaxiib dhowna ay ahaayeen cantar jeenyo ayaa ka mid ahaa dadkii ay shalay wada joogeen waxaana uu v o a uga waramay qaabka geerida cantar ay ku timid iyo aqoontii uu u lahaa walaalkeen cantar shalay wuxuu nala joogay barnaamij furitaana ciyaaraha maaragtay haleeyada nabadda oo ciyaartoydii hore lagu maamuuso san gurihii saddexaad ah ayaan isla joognay ciyaartu ka qayb qaatay aada ayuu maarata caafimaadkiisa iyo xaaladiisa wax dhiba ma sheeganaynin laakiin kadib markii cayaarta laga baxay oo aan kala hoyanay ayaa abbaare saqdi dhexe noola soo sheegay maaragtay xanuunka iyo geerida oo isdaba joogay oo si deg deg ahaa haddaan usoo noqdo aqoonteyda cantar cantar waxaan bartay aniga runtii anigu aada u yar maadaama uu ka mid ahaa cayaartoydii waaweyneed ee qaranka soomaaliya usoo cayaaray aadna uu caanbaxay naadiga jenyo ilaa magaciisa lagu lamaaniyo oo layidhaahdo cantar jenyo runtii cantar waxaan ahayn markii dambe isku degmo degmada holudaag yaan wada deganayn wuxuuna ahaa runtii qof cayaartiisa taariikh ahaan marka la fiirsho kasoo bilaabay kooxdii bangiyada kadibna uu soo wareegay naadiga jenyo mar uu cayaaray naadiga fiad laakiin naadiga uu ku astaansanaa magaciisa oo lagu yaqaanay wuxuu ahaa naadiga jenyo oo uu ku qaatay waktigiisii inta badan marka walaalkeen wuxuu ahaa ruux runtii cayaaraha kadib waddanka canada maaragtay u guuray halkaasna ka mid ahaa odayaasha bahda sportska guddoomiye ka ahaa ururka today oo ah ururka ugu weyn sports oo ka jira toronto canada iyo north america sidoo kale cabdulaahi maxamed cali buurane oo ka tirsanaa guddiga farsamada naadiga jenyo iyo taageerayaashii kooxdaasi ayaa si kooban uga hadlay taariikhdii kubadda cagta ee cantar jenyo inaa lilahi wa inaa iliraajicuun allah u naxariistay axmed cabdikariim walaayo cantar jenyo ku magac dheeraay xaloo xamar ku dhintay xamar waa wada joognaa waxaan sheegnoo kale ma jirto nin walba waana sugaysaa cantar wuxuu ka mid ahay haliyeeyada futboolka soomaaliya cantar wuxuu ahay ciyaalkii xamar dhallinyaradii xamar waaye oo runta ahayd wuxuu ku tababartay oo bulooli ku bartay saa aniga intaan ka saayo s y l uu ku dheeri jiray suuqa xoolaha labadaas markii laga tago iskoola buriisiyo kooxda ugu horreysa u dheelana waxaan jeclahay inay ahayd kooxda bangiga oo asaga iyo axmed sakheer iyo ay ku jireen ka bacdi uu naadiyada kale u wareegay wuxuu ku soo caanbaxay asaga naadigi jenyo weged xataa waa u dheeray waxaa la dhihi jiray waagi weged horseed iyo wegeda isku soo aaday horseedoo hal cayarna aan laga badinin oo kulli wada badisay galabtaas guul wuxuu ka qaatay qayb libaax leh hal iyo eberi uga badiyeen micnaha buugga fiifa wegadaa cuntay fiyadaa cuntaa la dhahayay ka bacdi jeyo isaga galayba jeyonka ku juri jiray jeyo ku caanbaxay jeyo magac ku yeeshay amaamdikrin walaayo waxa waaye laacibinta soomaaliya laacibinta ugu fiican aan ku tiri karaa aniga tan kalew dad ka dheeraay waxay tahay laacib wuxuu ahay bacadyada iyo dad hadduu ku arko oo soo qabanayo oo wadaayo oo garoonka geynayo oo brotejaraynayo oo ilaalinaayo allah u naxariisto kitaabkiisa gacanta midigta allah ka siiyo xasan faarax oo ah tababaraha goolhayaasha xulka qaranka soomaaliya ayaa geerida cantar jenyo ku tilmaamay mid aad looga naxo waxaana uu xusay inuu ahaa halyey ka baxay bahda kubadda cagta assalaamu calaykum inaa lilaah wa inaa ilayhi raajicuun waxaan halkan ugu tacsiyinayaa walaal khaaliya lejan weyn halyey qaran halyey soomaaliyeed oo kubadda cagta cantar jenyo oo ku geeriyooday dalka magaalada muqdisho ina lilah wa inaa ilaahi raajicuun ilaahay qabrigiisa ha waasiciyo naxariisteenna allah ka waraabiyo cantar jenyo waxaan ka iqiinay inuu ahay laacib weyn oo qaranka iyo naadiyadii naadigii jenyo waxaan xasuustaa anoo yar oo ciyaal kulaaja in la fala inta laga soo qaada aan cayaartaas daawanayna annagoo ciyaal kulaaja goobtii horseed iyo ayaga oo baabuurka la guddoonsiinayay marka candarjeeyo inta aan ka xasuusto oon xasuus weyn u leeyahay waa intaas aniga waan ka dembeeyey loodkii ka dembeeyo siddeetan iyo saddexda siddeetan iyo afartiiaan ahay marka candarjeeyo waan kulannay hadda kahor waxaan ku kulannay degmada waa beriyaan ku kulannay marka nimanaan iskaana bara ninkan waa golhayihii naadiga badda layihi waana macalin oo golhayaasha soomaaliya marka intaas maalintaasa iigu dambeysay aniga candarjeeyo marka intaasaan aniga aan candarjeeyo aan macnaha ka aqaanaa marka ilaahay naxariistii ha ka waraabiyo candarjeeyo ugu dambayntii guddoomiyaha xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta cali cabdi maxamed cali shiino ayaa ka tacsiyeeyey geerida ku timid axmed cabdikariin walaayo oo loo yaqaano cantarjeeyo ugu horeyn waxaan rabaa inaa lilah wainaa ileyhi raajicuuna inaan u tacsiyo ummadda soomaaliyeed gaar ahaan bahda kubadda cagta geerida ku timid axmed cabdikariin walaayo oo loo yaqaano cantarjeeyo kaas oo taariikhdiisa aan halkaa lagu soo koobi karin kana mid ahay dhalinyaradii ku barbaartay naadiga jenyo wasaaradda hulaha guud ee jenyo l b b kabacdi markii iyo xulka qaranka soomaaliya waqti dheer usoo cayaarayay kamid ahay dadkii tiirarka uu ku tiirsanay kamid ahay markii dalka laga qaxa kabacdi oo la tegay north america u qaxay wuxuu kamid ahaa dadkii isku aruuriyey ciyaartooyda oo ururka today la yidhaahdo oo maanta heerka sara maraya dadkii soo aasaasu ka mid ahay markuu dalka dib usoo noqdana haddana kooxda sabtileyda oo xaaji aadan uu guddoomiyaha u yahay dadkii wax ka taago ka mid ahay wuxuu ka mid ahaa shala galab oo sanad guuradii afraad aheyd dadkiina soo dhoweeyey markii ciyaartaas la furaayay aniga guddoomiyaha olombikada iyo dadkii martida meesha yimiday xalay ciyaartii rabbi u timiday xiriirka soomaalida kubadda cagta wuxuu uga tacsiinaa bahda kubadda cagta geeridaas iyo kooxda sabtileyda ah oo hadda uu member ka ahay waxaan insha allahu buug tacsi ka furi doonaa xarunta xiriirka soomaaliya kubadda cagta sida saaxiibadiisii iyo dadka kubadda cagta ka shaqeynaya halkaas u tacsiiyaan waxyaabaha kale iyo tacsiyada howlaha kalena waxaa la kaashan doonaa kooxda sabtileyda insha allah waxaana leenahay kulnas nadaaqatulmowt xasan kaafi qoyste v o a muqdisho